dhegeystayaasheena sharaftalo marka hore waa salaaman tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii toddobaadlaha aynu kaga hadli jirnay dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxaana barnaamijkan soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyadoo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland fariintan waxaa maalgeliyey midooda yurub oo loo soo gaabeeyey eu fariinta dhaqanka wanaagsan waxay si toddobaadla uga baxaysaa raadiyaheena subaxnimada isniinta waxyar ka hor warka subaxnimo waxaa dib loogu soo celinayaa fiidnimada jimcada waxyar ka hor warka habeennimo mawduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay isticmaalka biyaha iyo maarayntooda ujeeddada arrintan laga leeyahay waa in kor u qaadis lagu sameeyo wax soo saarka dalagga iyo in la kordhiyo qoyaanka ciidda iyadoo aan biyo badan lagu furaynin beerta oo aan khasaare gaarsiinin dalagga abuurnaa isticmaalka iyo maaraynta biyaha waraabka waraabintu macnaheedu waa in biyo lagu daayo beerta si loo kabo roobka aan ku filnayn koritaanka dalagga waxaa kale oo waraabka la adeegsadaa marka aanu roobka la filaynin waraabka waxa uu kordhiyaa wax soo saarka dalagga kor u qaadaa tayada dalagga abuuran iyo muuqaalkiisaba wuxuu beeralaydu xaqiijinayaa inay gaaraan yoolalkooda wax soo saar waraabka waxa uu horseedaa in la helo dalag wax badan soo saara islamarkaana la suuq geyn karo wax soo saarkiisa waraabku waxa uu milaa nafaqada ciidda ku jirta waxa uu sahlaa geedka inuu si wanaagsan u nuugo nafaqadaasi wuxuu hoos u dhigaa heerkulka sare ee dhulka ay beertu ku taallo waxa uu sahlaa in dalagga u hanaaqaado si wanaagsan iyo in xilliga goosashada la gaaro iyadoo geeduhu wax badan ay soo saareen dalagga si wanaagsan u koray waxa uu soo saarayaa midho wanaagsan oo tayo badan goosashadooduna ay sahlan tahay marka beerta la waraabiyo waxaa ku yimaada uumibax khaasatan dhulka dusha ka furan oo aanan lahayn xanaanada daboolan xadadka biyaha dalagga uu isticmaalayo dalaggu marka uu yahay mid yar waxa uu u baahan yahay biyo yar maadaama uu cunto yar samaynayo dalaggu marka uu si dhaqsaa u korayo waxa u baahan yahay biyo badan maadaama cunto badan uu samaynayo marka dalaggu si wanaagsan uu baxo waxa uu daboolaa dhulka wuxuu yareeyaa uumibixii carrada qoyan ku dhici lahaa qaleelka iyo weliba dildilaaca ciidda ku yimaada goorma ayaa beerta la waraabiyaa wakhtiga ugu fiican ee waraabka beerta waa subaxii tobanka subaxnimo ka hor iyo galabtii qorraxdu marka ay qabowdo maxaa yeelay intaa marka lagu jiro wakhtigaasi waa qabow dabeeluhuna way degan yihiin xididada dalaggu wuxuu awood u yeelanayaa inay si wanaagsan biyuhu u nuugaan wax uumibaxa oo biyuhu ku yimaanayo ma jiro dalaggu wuxuu adeegsadaa iftiinka qorraxda si uu uga soo saaro cunnadooda sidaa daraaddeed waa muhiim in aagga xididka uu helo biyo ku filan inta lagu guda jiro maalinta marka dalagga uu soo saarayo cuntada xilliyada dalagga uu u baahi badan yahay waxaa ka mid a xilliyadan isla marka la beero kadib ciiddu waa inay qoyaan yeelataa isla marka lagu tallaalo dhulka hadduu dalaggu yahay nooca la tallaalo nooca lagu shubo kadibna la tallaalo marka dalaggu uu yaryahay korriinadiisu sida xawliga ay ku socoto inta lagu jiro marxaladaha muhiimsan ee koritaanka dalagga iyo weliba dhalmada haddii waraabintu ay liidato islamarkaana la beero kadib oo aan geedka la siin biyo ku filan kadib marka la tallaalo xididadu si hagaagsan uma horumarayaan dalagguna si xun ayuu u korayaa oo xitaa waxaa suuragala inuu dhinto dhaqanka waraabka ugu wanaagsan haddii dalaggu aan la siin biyo ku filan marka uu ubuxu soo saarayo miruhu oo mirihiisu ay samaysanayaan waa suurtagal wax soo saarku waa uu xumaadaa ama wax soo saar micno leh aanan la helin xeerarka waraabinta waa muhiim in beerta la simo si biyuhu beertu ay u wada gaaraan si isku mid a haddii aysan taasi jirin biyuhu waxay isku aruursanayaan meel hoose oo godada meelaha sareeya biyuhuna aad ayay biyuhu ugu yaraanayaan joogtee waraabinta iyo marinada biyoshuurka dhammaan kanaalada waraabka beeraha oo ay ku jiraan biyoshuurka waa in la nadiifiya oo la hubiyo siday u soconayaan biyaha oo biyuhu aysan jirin wax xanibaya haddii biyuhu aysan si xor ah ugu socnin kanaalka waxaa dhacaysa inaysan gaarin meelihii loogu talagalay ee ay waraabin lahaayeen gabagabadii waa muhiim in la ogaado wakhtiga ugu fiican ee waraabka waana subax iyo galab ayna tahay in lagu dhaqmo iyadoona la hubinayo dalagyada inay soo nuugaan xididada biyaha ee loo baahan yahay si loo helo in dalaggu uu u baxo si wanaagsan taas oo iyaduna kordhinaysa in dalaggu u hanaqaado si wanaagsan dakhliga beeralaydu uu kobco beeralaydu waa inay adeegsadaan hababka ugu wanaagsan ee waraabka wax ku oolka kaasoo ilaalinaya in biyuhu aysan khasaarin laba nooc oo waraabka oo biyaha si habboon u tashiila waxay ka kala yimaadaan waraabka sida roobka dusha sare uga yimaada dalaga iyo kan dhibcaha ugu dhaca geedka xididkiisa ugu dambeyn wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeralaydu helitaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaan inay ku samayso ciiddooda nooca ay tahay si ay u ogaadaan waxa ay beeranayaan waxay kaloo siin doontaa tababaro beeralayda sare loogu qaadaya aqoontooda